si loo baahitiro baahiyaha caafimaad ee ka jira gobolka hiiraan ayaa isbitaalka faaruq oo kamid ah isbitaalada ku yaala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan shaqo abuur u sameeyey in ka badan soddon iyo laba dhalinyaro ah isbitaalka faaruuq ayaa qabta adeegyada caafimaad sida baaritaanada iyo qaliimada guud doctor cabdiqani ibraahim xuseen ayaa ka warbixiyey tirada dhalinyarada ka howlgasha isbitaalka faaruuq shaqaalaha ka shaqeeya caadiga iyo dhaqaatiirta guud ahaan marka laisku daro waa soddon iyo laba qofood inta ka shaqeysa walaahi marka loo baahan yahay shaqaalo waa positionka bannaan waa lasoo xayeysiiyaa dad badan imaanaya cv bana la keenaa cvda haddana xoloshaa lagusi kala sameeyaa shortlistkaas marka loo sameeyo bacdeen imtixaana laga qaadaa imtixaanka ciddii markaas ku baasto oo uga dhibca fiicnaato intaasaa shaqaalaha loo qaataa ama dhakhtar ha aado ama nersna aado ama ay position oo ka banaanaata waa soo xayeysinaya bages park la soo dhiga xayeysiina lagu sameeyaa kadib ciddii markaas soo abalay gareysa meeshaa marka selectionka laga sameeya hadduu ilaaha isbitaalka marka loo fiiriyo hal qof iyo laba qof ma wadi karaan mar kasta baahiyaa taagan waa loo baahan yahay shaqaale in la helo shaqaalaha marka marka la qaato oo dhalinyarain u badan yihin dadka hadda shaqeeyo in la xushana marka criterias aan ku xulanana waa procedure u degan isbitaalka qaabkaasaa loo xushaa marka imtixaankaas laga qaado ciddii markaas ugu dhibca fiicnaato aan qaadano si dhalinyaradii iyo ama dadka kale oo gobolka ku nool ay marka dhalinyarada oo badan soddon iyo laba qofood meel ay ka shaqeynaysa waa dareemi kartaa marka oo dhaqaatiir iyo nersin iyo auxiliary oo malsooyin intana isugu jiro sheebaar farmashi marka alxamdulilah marka dhalinyaro aada u badana ka shaqeysta oo inkan badan uu kasoo gala isbitaalka qaar ka mid ah dhalinyarada ka howlgasha isbitaalka faaruuq ayaa ka warbixiyey shaqooyinka ay u hayaan bulshada caashe cabdul ibraahim waxaan ka shaqeeya isbitaalka faaruuq isbitaalesh hosbitaal waxaan qabtaa nabarayaa gooyaa bukaanada ayaa u shaqeeyaa subaxii laba iyo tobankaa shaqada soo galaa sagaalka saaca ilaa iyo tobanka barkna waa ka baxaa haa waa ka maareeyaa waana ku faraxsana maalmaha shaqeyn way jirtaa oo sida axad iyo jimcaha kale ma shaqeeyey laakiin inta kale waa shaqeeyaa wallaahi waxaa ku dhiirigelilaha inay dalkooda joogaan marobna dalkaaga hooy wax kaaga fiican ma lahan meel qurbo aad joogtidoo sidii eeyey lagu dhaqmin waxaa ka fiican dhulkaaga hooyoo sharaf ku laatid walaahi taas waxay ii tahay in yani farxadeeda waaye yacni inaan ka mid noqo dhalinyarada shaqeysa magaalada beledweyne ama soomaaliya yacni goob walba ay joogaanba inaan kala howlgali karo waxaa ku dhiirigelinaya bulshadan inay gacmaha isqabsadaan iyo cadowga iska ilaaliyaan yacni dalkeenna ayagaa horumarin gaarsiin kara soo maahan dhalinyarada waxaan leeyahay gacmaha isqabsada noqda dad walaala oo gacmaha ishaysta waayo gacmo gacmahooda jir ayay wax ku gooyaan sooma marka waxaan leeyahay in horumar ayagaa gaarsiin kara dalka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa laga dareemayaa fursado shaqo oo ay helayaan qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaaladaasi